habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa habeen sabti ah oo ay axad soo gelayso sagaalka bisha maarso sannadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somalia com idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdilcasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland oo sheegay in dumar bastoolada sita oo argagixisada la shaqeeya ay dhibaato iyo handadaad ku hayaan dadka deggan magaalada boosaaso argagixisada dhibka haysa rag keliya maaha dumar bastoolada sitana waa la sheegayo oo dadkii dhiban magaalada boosaaso hadda waxaa layidhi dumarkaa u daran oo aad ugu hanjabaayo dadka marka cillad farlaa soo baxday oo u baahan in wax laga qabto marka waxaan rajaynayaa gabdhuhu inay ciidamada soo galaan inay guliiska soo galaan inay qayb ka qaataan nabadgelyada
waxaa kale oo aad maqli doontaan wasiirka haweenka ee somalilan oo ka hadlaysa doorka siyaasadda dumarka somalilan iyo daruufaha haweenka waxaannu rajaynaynaa inaannu kuwa dambe macnaha sanadada dambe inaannu helo lix inaannu helo ka badan dabadeedna ay sidaa noogu korodho markaa waxa weeyaan markii ugu horraysay inan baa fadhihi jirtay wasiira iyo inan wasiir ku-xigeene halka aannu maanta leenahay laba habloodoo wasiiraa iyo inan wasiir ku-xigeene guul baan odhan karaa runtii
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka cawayska washington iyo qodobo kale balse marka hore wararkii caalamka
korontada ayaa dib ugu soo laabatay inta badan waddanku uu qalalaasaha siyaasadeed ka taagan yahay ee venezuela xilli maanta ay kumanaan kun oo ruux isu diyaarinayaan banaanbax ballaaran oo uu ku baaqay hogaamiyaha mucaaradka howan guedo mucaaradka ayaa cadaadis ku saaraya madaxweyne nicolas maduro inuu xilka isaga dego hadal qoraal ah uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu guedo ka codsaday in dadka ay soo buuxiyaan fagaarayaasha caasimadda caracas iyo magaalooyinka kale si fariin xoogan loogu diro buu yiri hogaamiyaha maamula dowladda masuq maasuqa dowladda ayaa ku soo daadisay wadooyinka ciidamo boolis ah oo durbo bilaabay inay xakameeyaan dadka banaanbaxaya mudanayaasha baarlamaanka ee mucaaridka ah ayaa cambaareeyey xarig ay ciidanka booliska u geysteen saddex ruux oo bilaabay in ay mudaharaadaan
taliyaha taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa sheegay in qorshaha lagu dhimayo ciidamada maraykanka ee afrika jooga aanay saameyn ku yeelan doonin howlgallada argagixisa la dirirka ah ee maraykanku ka wada soomaaliya iyo liibiya genaraal thomas waldehauser ayaa khamiistii u sheegay koongareska maraykanka in ilaa saddex boqol oo ciidamada maraykanka la dhimi doono ugu dambeyn bisha juun ee sanadka labada kun iyo labaatanka oo sanadka soo socda taasi oo ah qorshaha qeybta koowaad lix kun oo askari oo maraykana ayaa la sheegayaa inay ku sugan yihiin gudaha afrika kuwaas oo in ka badan afar kun oo ka mid ay joogaan saldhigga maraykanku ku leeyahay jabuuti dalka soomaaliyana waxaa ku sugan shan boqol oo ciidamo maraykana bentagonka ayaa sheegay in dhimista ciidamada maraykanka ee afrika ay qeyb ka tahay qorshe uu maraykanku ku doonayo inuu dib diiradda ugu saaro tartanka uu kula jiro dalalka shiinaha iyo ruushka wasaaradda tacliinta sare ee dalka aljeeriya ayaa maanta ku dhawaaqday in lasoo horumariyey wakhtiga fasaxa xilliga guga ee jaamacadaha dalkaasi tallaabadan oo loo arko mid ay dowladda ku rabto inay ku yarayso dibadbaxyada ka dhanka ah madaxweyne cabdulcasiis buteflika fasaxa xilliga guga ee jaamacadaha aljeeriya ayaa sanadkiiba waxa uu bilowdaa tobanka bisha maarso ilaa afarta bisha abriil halka uu dhegeystayaal intaasi ku celiyo fasaxa xilliga guga ee jaamacadaha algeria ayaa sanadkan bilaaban doona tobanka bishan isaga oo dhammaan doona afarta bisha abriil halka uu awal ka ahaan jiray inta u dhexeyso koob iyo labaatanka maarso ilaa iyo shanta abriil dalka algeria waxaa jaamacadaha dhigta in ka badan hal milyan iyo toddoba boqol oo kun oo arday ah ku dhowaad in ka badan nus milyan ka mid ah ayaa degan guryaha dowladda ee jaamacadaha sidaas daraaddeed ayay dowladda rabtaa inay ardayda galaan fasax dheer si ay dib ugu laabtaan guryahooda ardayda ayaa saldhig u ah dadka tan iyo bishii hore banaanbaxyada ka wada dalkaasi dhaca waqooyiga afrika banaanbaxayaasha ayaa diidan in markiisii shanaad uu xilka u ordo madaxweyne buutafliqa oo ah labi-iyo siddeetan jir xanuunsanaya kuna socda kursiga cuuryaanka ardayda iyo macalimiinta inta badan jaamacadaha aljeeriya ayaa ku dhawaaqay shaqojoojin halka qaar kale oo badan ay ballan qaadeen inay bilaabi doonaan shaqojoojinta axadda birita ah
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in haddii waqooyiga kuuriya ay dib u bilowdo tijaabinta gantaaladeeda ay taasi niyadjab ku abuuri doonto isagoo dhinaca kalena ku celiyey kalsoonida iyo xiriirka fiican ee uu sheegay inuu kala dhexeeyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi hadalka trump ayaa yimid kadib markii laba hay-adood oo maraykan iyo wakaaladda sirdoonka ee kuuriyada koonfureed ay sheegeen in kuuriyada waqooyi ay dib u dhisayso goobaha lagu tijaabiyo gantaalada ee xarunta soha la yidhaahdo halkaasoo ku taalla galbeedka waddankaasi sidoo kale waxaa jiray warar laga helay hay-adda sirdoonka kuuriyada koonfureed oo sheegaysa inay jiraan dhaqdhaqaaqyo ka jiraan warshadda sanundong oo u dhow biyonyan halkaasoo ahayd meeshii lagu sanceeyey gantaalkii ugu horreeyay ee kuuriya waqooyi ee qaaradaha isaga kala goosha gaari karana dalka maraykanka jimcihii ayaa raadiyaha dadweynaha dalkan maraykanka ee m b r waxay kasoo xigatay khubaro ka tirsan macadka barashada caalamiga ah ee middlebury ee california in ay hayaan sawiro muujinayo sawiro lasoo qaaday oo muujinaya in kuuriyada waqooyi ay isku diyaarinayso tijaabada hubkeeda gantaalada wararkaasina waxaad kala socotaan laantaaf soomaaliga idaacadda v o a fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan haatanna puntland meelo badan oo dunida ka mid ah maanta ilaa shalayba waxaa ka socday munaasabada lagu xusaya maalinta caalamiga ee haweenka sideedda mars puntland xus loo sameeyey maalinta haweenka ayaa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo ka qayb galay waxa uu sheegay in dumar bastoolada sita oo la sheegay in ay argagixisada la shaqeeyaan ay dhibaato iyo handadaad ku hayaan dadka degan magaalada boosaaso wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray garoowe madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo ka qayb galay xaflad lagu xusayey maalinta haweenka ayaa tilmaamay in haweenka ay xiliyadan dambe qayb ka noqdeen falal aan horey loogu aqoon hadda waad ogtihiinoo hadda argagixisada dhibka haysa rag keliya maaha dumar bastoolada si dar waa la sheegaayo dadkii dhiban magaalada boosaaas hadda waxaa layidhi dumarkaa u daran oo aada ugu hanjabaayo dadki marka cillad horlaa soo baxday oo u baahan in wax laga qabto marka waxaan rajaynayaa gabdhuhu inay ciidamada soo galaan inay booliiska soo galaan inay qayb ka qaataan nabadgelyada inaysan jagada siyaasadeed keliya ay raadina waxaa la rabaa inay qaybaha dowladda oo dhan ay ka shaqeeyaan waxaan ballan qaadaynaa haddii ilaahay idin idmo inaan anagoo u marayno wasaaradda iyo hay-adaha khuseeya inaan gacan buuxda siin doonno horumarka dumarka ka shaqayntooda madaxweyne deni ayaa sidoo kale ugu baaqay dumarka in looga baahan yahay kaalimihii lagu garanayey ay soo qaateen xilliyadii adkaa ee dalka ee dumarku mar walba iyagaa hormuud u ahaan jiray nolosheenna hadday ahaan lahayd midda qoyska oo hoose iyo hadday ahaan lahayd midda dhaqaale iyo hadday ahaan lahayd midda siyaasadeed puntland waxay caan ku ahaan jirtay gabdho soomaaliyeed iyo haween soomaaliyeed oo dadka arrimaha nabadgelyo iyo siyaasadda hormuud u ah dadkii joogay qayb ka mida waa ii muuqataa muddadii burburka soo dhacay puntland aasaaskeedii iyo puntland dib kabashadeedii hormuudka ugu weyn dumarku ahaan jiray laakiin waayadan dambe jiilka cusub oo soo baxay dib bay uinteen waxaan u malaynayaa waxaana waxa keenay iyagiibaa iswadaqabsadaa layidhi sida hadda wasiiraddu sheegaysa marka kaalintiina inaa idinka soo ceshirtaan kaalin aan la haadi jirteen mooye aad baan u garanayaa dumar aada caan uga ahaa gobollada puntland khaasatan boosaasa inta badan ku noolaayo dumar waxay lahaan jirtay boosaaso dowr weyn qaata oo nabadda u istaagan oo dib u heshiisiinta iyo shirarka ka qayb qaada oo markay raggu isqabtaan iyagu heshiisiyaan ogaan jiraan ya meesha wax iska bedeleen horta dumarka iyagaa la weydiinaya marka waxaan rajaynayaa dhaqan ahaan puntland dumarkooda hormuud buu ahaan jiray sida aan ogahay ani idinkuna markhaati ka tihiin dhanka ammaanka ayuu ku dheeraaday waxa uuna tilmaamay in maanta loo baahan yahay dhinac kasta in laga wada qayb qaato sugidda nabadgelyada dilku iyo dibindaabyadu iyo duruufaha jira rag iyo dumarba maanta oo u simanna waxay u baahan tahay reer puntland inay arrintaas ay aada u fiiriyaan waxaa soo baxay dad runtii aan lagu tilmaami karin bini aadan oo sababo kala duwan u samaysmay waxaa jira kuwo dana siyaasadeed iyo arrimo diin ku soo gambanayo dadkii laynaya waxaa jira dhallinyaro kale oo gaangisa oo sababahay wuxuu dilayaa aan la ogoyn oo mukhaadaraadka iyo dhaqanxumadii iyo iyo wax aanan hadda la sifayn karin dalkii baa ku soo badanaya waxaan u malaynayaa arrintaas waa arrin u baahan si guud in looga qayb qaato duruufo adag baynu maraynaa dowladnimadeennana waxay u tahay imtixaan inaan ummad jirta oo degaan ku nool oo kala dambaysa inaan noqonno oo waxyaabaha khaldan iska wada qabata iyo inaan ku fashilano labadaas ayaa isbarbaryaan laakiin dadka reer puntland iyo dadka soomaaliya sida lagu yaqaana khaasatan reer puntland waxaan rajaynayaa arrintaas inaan meel uga soo wada jeesanno wasiiradda haweenka puntland aamine cismaan oo dhankeeda ka hadashay xuska haweenka ayaa sheegtay in dumarka ay ku dulman yihiin dhinacyada ka qaybgalka siyaasadda iyo shaqooyinka caqabadaha haweenka haysta waxaa ka mid ah inaysan haweenku ka qaybgelinta siyaasadda caqabado ka jira baa jira haweenka ka haysta waxaa jira caqabadaha isusinaanta shaqaalaha shaqaalanimada ama shaqaalaha usinaanta shaqo oo maanta halkudhaga maalinta haweenku ay tahay isu dheelitlaanta ama usinaanta shaqada iyo adeegyada dowladda inkastoo xuska siddeedda maarso oo ku beegneyd jimcadii shalay ayaa maanta si weyn looga xusay garowe si ka duwan kuwii hore waxaana ka hor xuska maanta la arkayay hal kudhigyo lagu muujinayo in loo baahan yahay in laga wada hortago shaqaaqooyinka liddiga ku ah dumarka nuux muuse birjeeb v o a garowe somalilan ayaa sidoo kale maanta laga xusay maalinta haweenka ee siddeedda maarso oo jimcihii shalay ku beegnayd waryaheena cabdixakiim maxamuud sharwac ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee somalilan marwahindi jaamac gaani oo ka hadashay doorka siyaasadda ee haweenka somalilan iyo daruufaha haysta aad baad u mahadsan tahay walaalo waxay gaadheen guulo runtii istaba jooga oo aan la koobi karaynin haddaan hal iyo labiyo saddex kuu taabto waa markii koowaad ee muddadii toddobiyo labaatanka sano ahayd ee qaranka somalilan uu dowladnimadiisii ama gooniisutaagiisii dib ula soo noqday shan boqol oo hablaad habla-a mar keliya ay dowladdu qaadatay sidoo kale waa markii koowaad ee sagaashan hablood oo kooto loogu xidhay imtixaanka shaqada waktigii uu reformka shaqaaluhu la sameeyey ee hay-adda shaqaaluhu samaysay ee worlbanku ka caawinayay boosaskii bannaanaaday waa waktigii koowaad ee ay hablaha reer somalilan kooto u heleen inay aqoontooda kusoo baxaan iyadoon adeerkood suldaankooda caaqilkooda iyo aabahoodtoodna aanu wastaynayn waayo wasiir geesta kale haddaynu eegno dhinaca saami qaybsiga siyaasadda dabcan waxyaabaha muhiimka la tilmaamo ka mida dabcan xubnaha golaha wasiirada xubno kooban baad ku leedihiin iyada taa ma tahay ma la odhan karaa waa guul siyaasadeed ood u dabaaldegaysaan walaalo marka ugu horeysaba dowladda somalilan waa dowlad ordina runtii oo yar markaa golaheeda wasiirada ayaa kooban waa saddex iyo labaatan wasiir iyo sagaal wasiir ku-xigeen weeye marka loo eego waxay noqonaysaa thirty percentage bay noqonaysaa sidoo kale waxay heleen markii koowaad intii somalilan jirtay in golaha wasiirada oo uu madaxweynuhu shir guddoominayaa ansixiyaan inay habluhu helaan kooto baarlamanteri baarlamanteria oo siddeed iyo toban xubnooda xisbiyada qarankana loo gudbiyo gobollada dalka ee waaweyn lixda gobollo ka soo bixi doona runtii waxaan odhan karaa waa guulo loo dabaaldego waa markii koowaad ee hablo sagaal gaadha digreeto madaxweyne ay ku soo baxaan sida dhiijiyada oo kale ama agaasimayaasha guud guddoomiyaha hay-adaha madaxa bannaan maxaan dhahday wasiiro wasiir ku-xigeenno marka laysu wada geeyo waa sagaal xubnood weeyaan laakiin laakiin soddon markaad saddex iyo labaatan iyo sagaal meela waa labiyo soddon soddon iyo dheeraad markaad saddex xubnood ku leedihiin golihii wasiirada laba wasiir iyo hal wasiir ku-xigeen iyada taa ma la odhan karaa saamigeed waad haysataan oo dabaaldeg bay noqonaysaa walaalo waxa weeyaan marka aad waxaa la yidhi inan baa fulay ahaa dabadeedna aabihii baa wuxuu damcay inuu shagiciyo dabadeed wuxuu yidhi aabe ma arkaysa sidaan ugu riday hootada waa intaasood ugala sii dhawaataa buu yidhi maanta haddaanu soddon hays aanu saddex haysanno waxaanu rajaynaynaa inaanu kuwa dambe macnaha sanadada dambe inaanu helo lix inaanu helo ka badan dabadeedna ay sidaa noogu korodho marka waxa weeyaan markii ugu horreysay inan baa fadhihi jirtay wasiira iyo inan wasiir ku-xigeene halka aanu maanta leenahay laba habloodoo wasiiraa iyo inan wasiir ku-xigeen guul baan odhan karaa runtii geesta kale n marka laga yimaado golaha wasiirada n baarlamaankii baa jira oo dee guurtidii iyo wakiiladii ka kooban n haddaanan qaldanayn n labada gole hal xildhibaan baa dhex fadhida oo goli wakiilada ah n inta badanna waxaa la yidhahdaa doorashooyinka somalilan ka dhaca tirada ugu badanee codeeya ee wax doortaa waa dumar ama waa haween haddana hal xubin inay ku yeeshaan baarlamaankii iyada haween ahaan taas eed u aragtaan maanay ahayn waxaan isqabanaynin walaal aad ba mahadsan tahay horta marka ugu horeysa waa markii koowaad ee toddobiyo labaatankii sannadood ay dowla dowladihii kala dambeeyey somalilan jireen loo xidho kooto ay golaha baarlamaanteriga ku yeeshaan hablo tiradoodu gaadhayso siddeed iyo toban runtii waan ku hambalyeynayaa madaxweynaha qaranka somalilan mudane muuse bixi cabdi uma kuma faraxsanin inay inan keliyii fadhido runtii kuma faraxsanin hase yeeshee wax weeyaan haddaan gobolkay ku jirin bay tiri jirdaha may goyn karteen waxa sababaya waa gabdhaha laftigooda ayaa sababaya dhowr siyood bay u sababayaan mar dhaqankaa ka hor imanaya oo gabdhuhu eed kuma laha marna awoodda dhaqaalaha ka hor imanaysa oo gabdhuhu eed kuma laha marna waxaa ka hor imanaya inaanay inantu iyadu laftigeedu garan karin siday uga dhex shaqaysato hablaha oo ay uga loobin garayso waan gartay geesta kale waxaa iyadana muddooyinkan dambe deegaano kala duwan oo soomaalida ah laga hadlayo aada looga hadlayay tacadiyada dhinaca dumarka kufsiyada iyo weliba caqabada dumarka soo waajaha somalilan iyada xaaladahaasi say ka yihiin walaalo horta bismi illaahi raxmaani raxiim intii xunba ilahay marka hore haynaga hayo dadka soomaaliyeedna waan jecelahay meel kastoo ay joogaan waa dad jinsigu naga dhexeeye inay nabadgelyo iyo barwaaqo ku nool yihiin markaan intaa ka gudbay aan su-aashaada usoo noqdo qofku horta hadduu marka horeba dhiban yahay wax kasta oo ku yimaadaa dhibaatadii uunbay ka mid yihiin hablaha tacadiyada ku dhacaya kama qiimo badnaa gabdho iska dhan hooyooyina oo maanta shaqo tegay oo wax laale waxay gasbadeen aanay jirin oo kumanaan dhulka lala goynayo marka waxaan leeyahay markaan somalilan idhaahdo ilaahay baa mahad leh ooaan ugu mahad celinayaa waxaan si gaara iyagana u bogaadinayaa ciidamada qaranka somalilan noocyadooda kala duwan iyo shacbigooda oo isku tiirsan tacadigu kama dhaco hadduu ka dhaco boqolkii waa hal
wasiirka wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee somalilan marwaahindi jaamac gaane oo khadka telefoonka ugu warramaysay wariyaheenna cabdixakiim maxamuud shirwac halka aad dhegeystayaal nagala socotaanna waa v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijka martida iyo mikrofoonka waxaa toddobaadkan magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti wahan madow buu joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada muqdisho barnaamijka waxaa marti noogu ah abuukar hiraabe aadan oo ka mid a waxgaradka soomaalida muddada dheer ku noolaa waddanka kanada gaar ahaana magaalada edmonton abuukar hadda wuxuu joogaa muqdisho wuxuuna ka mid yahay qurbajoogta muddada dheer dalka dibaddiisa ku noolaa xogogaalna u ah ku noolaanshaha qurbaha iyo gudaha soomaaliya gaar ahaana magaalada edmonton iyo hareeraheeda aad baad umahadsan tahay kusoo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka cabdulqaadi aad baa umahadsan tahay inaad igu soo dhaweyso codka maraykanka aan ku bilaaba kaftan koobane edmonton baad ka timid waa magaalo baraf ah qabow badan muqdisho waa timid bal si kooban igu sharax runtaan magaaladas aniga markaan kusoo wareegaya waa ku dhimanaa lagu yiri waa meesha ku dhiman rabta tegeysaa waa run waa meel aad qabodan hadda markaan kasoo tagaayay minus fifty ahday daqiiqad haddaa banaanka taagnaato waa dhimanaysay marka waxyaabaha aadka u dhib badana ay kamid tahay oo soomaalidu kala kulantay meesha iyo meelo kaleba oo qabow ku saabsan oo ay la qabsan waayeen runtii dad badan ayaa jiro oo guryahaas iga xajira oo bixi waaye
marka markaad banaanka timaado xaaladdu waa adagta aad iyo aad barafku waxaaba baraf ka daran baad socosho kuu dhibahay waa ku kala goynaysaa qabow aadu ku dilya halis waaye marka waa in dhar badan isku rarto kaba waaweyn qaadato nolosha marka waxaa waaye mid aada uga duwa meeshan oo kadeed ah aada u keed u ah dadkaasuna waxaa weye fikradaba waxaa ka keenta ay ku nool yihiin qabowgaasaa ka shaqaysiye waaba loo dhintaaba aad iyo aada loogu dhintaa muxuu ahaa si badan loogu dhintaa adii yar banaanka taa dadka homelesska lagu sheego oon guryaha lahayn dowladdu soo gurmatay meela ku xeraysaa inta intii kool leegaa lagu xafidaa dad baa jooga badan oon guri lahayn oo masaakiin iska ama jiro u taban jiro ku qasabtay waxaa laga gaarsiiya degdeg in meel lagu hayo mid inta xilliga wax socdaan degba ku dhimanaya waan gartay muqdisho ka waran muqdishoad joogtaa kuleeleed waxaa la yidhahdaa waa magaalada isku dheelitir
noloshu anigu horta muddo dheer ayaan ku noolaa konton iyo siddeedaan soo galay meel aan u malaynaya in korkeyga uu yaqaanay ay- ayaan ku oga kulayl badanna waa jiro kulaylku xataa waa igala badanyay marka horeeto korkuna wuu bedelmo xoogaabaa iska bedesho ji- qabowgii la qabsada ilaa heer marka waa kulaylkaas badan waan ku arkay waana ogaa in bishaan tahay bisha kulaylka hore u qiimba abuukar muddo dheer baad ku noolayd kanada edmonton jaarida soomaalida ee joogta gobolkaas bal iga waran noloshooda sidee bay isku duubnidooda Eh, jaaliyadda soomaalida horta anigu waxaan ogahay inay isku mid yihiin meelay joogaanba amba toronto ha joogaano amba newsland ha joogaano amba maraykan ha joogaano hal nuuc waayo soomaalidu sida mediaha looga qoray sida yihiinba waa hal nuuc marka nuuca aniguna kama dugno kuwa kaleeto haba haatee anagu waxaan isku daynay muddo inaan laga bedelo eh, sida ay tahay sababtan waxaa weeye meelayna dad waaweyn ayaa dadka ilmaha meesha geeyey caruurtii ay dhaleen iyo kuwii ku dhashay kuwii yamaanta loo geeyaba ma aysan si dhib ah ula- ay ula qabsadeen macnada ay ula qabsadeen oo ah waayeelkii oo aan luqadii aada u aqaanin iyo caruurtii lagu dhala meeshii kuwii tagto waa ka- waa kala miirmeen dhaqankii meeshaasa caruurta u badan tahay in la qabsadaan luqadii inta badan way ka dhuntay isku xiraasho la faani karo ma jirto oo ummadda soomaalida wixii ay meesha ku haysa inta ku haysa ay xagga la tagtay Eh, weliba meelana ka soco karin ay la tagtay oo laga aqaanin inkastoo soomaali layahay waa waxaa loo degaya qaab marka waxay la tageen ood ka hadlayso dul maraysa waa arintii eh, qabiilka iyo maaragtay wixii laga dhaho dagaalka sukeeye taaray la tageen oo nasiib darro ah oo haba yaraatee meelayna ku soco karan ay la tageen taas waxay keentay in dadkii ay jajabay kala jaban yihiin caruurta inay ku dhex wareersantaho ay weysan yihiin hogaan macnadan lagu midaysan yahay dhib weynaa ka dhaco dhalinyaro badan aa nooga leexta magaaladaasiito anigu aragtidayda haddii dadku qofbasi uga hadlaya aragtidayda anigu waxa weeye dhalinyaro qowmiyadoori macnada u arkay inayna qaymiyad qaymo lahayn oo iska- iska- iska raaceen dad kaleeto aan soomaaliya iska raaceen dadkiina ay la galeen barnaamijyada oo kaleeto waxyaabaha daraagska ka mid tahay oo loo sheega dhalinyarada dadka mataqaana da- danyarta ah inay lacag badan ka helayaan taasoo keenta marka in mid mid walba meel laga helaya jardiino ama meel wal lagu qabanay meesha cawd labaa lagu dili soomaalida qaar waxay ku leeyihiin iyaa waa nala dilaya anigu waxaan kamid ah dadka aan rumaysan in anigu aan isdilayno dhalinyarada iyagoo ay isdilayaan Eh, sababtu maxay tahay waxaan rabaa inaan dul istaagno edmonton waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ama gobolka ugu badan dadka soomaalida gaar ahaan dhalinyaradu lagu dilo way soo laalaabatay Eh, hadda ka horna fiyood waxbay kasoo samaysa maxay tahay sababta dhalinyarada soomaalidu ay isku dilayaan waxaa jira inta badan waxa weeye markii aad ardayga soomaaliga ininka ininka soomaaliga ah markuu aw- magaalada galo ee shaqo doonto cunsuriyada ka taagan oo waxa weeye qowmiyad awood badanoo midaysan ma qabiyo markuu ciishoonaya markuu ciishooda bar xum u fikiraya oo u fikiraya war shaqa wadanka helima side ama midaan la sheego lacagta baan lagu helayo anaad gashaa inta badan maxaa yeele haddii qowmiyadda ay ay qowmiyadda self steamka kor u qaadayda ilmaha oo ay ku faani karaan waxaa suuro gasha marka hadday midaysan yihiin wax kasta u yaal waddankaasito jinsiyaday qaateen awoodeedii loo baahnay inay ku shaqaystaan ayay isu diideen inta badan Oy ka- iyagoo moog waxay rabaan hoggaan midaysan oo ummaddu ay rabto laakiin lagu gaari waaye kala googoobo la degan yahay Waa gartay. Eh, waxyaabaha la ii sheegay oo howlnimada eh, dadka qaarkiis ay sheegayaan dadka soomaalidu ma odeeyaan goobaha codbixintana ma tagaan iyagoo muwaadiniin oo codayn kara sababta ugu weyn dadku aysan usoo bixin aysan u dooran qofka ay iyagu doonayaan maxay tahay very good waa qodob aada iyo aada muhiim u ah waana qodobka saldhigga u ahba dhibkaba Eh, ilaan waddankaas waxaa laga yaqaanaa canshuurtaan bixiyaa waana codayaa waa labada awoodood oo qofka uu leeyahay oo ku faani karo nasiib darra waxaa dhacday codaynta soomaalidu waxayba la tagtan iyadoon waddankan soomaaliya ma- muddaba ayna ka dhacin xataa oo ayna aqoonba u lahaynba aqoonba u lahaynba oo in badanoo xataa waaweynka ayna muddaba ay intii labaatan soddonkii sano cood ma dhicinin xagga bigi la tegay gedigood waxay way islaalaadiyeen oo waxay islahay waa noqonaydeen waxbaa xalis maayo waa noqonayseen iyagoo jinsiyad qaatay oo awooddii la siiyey ayay ka qaybgeli weysiin waxay ku leeyihiin gedigoodba kaa weydiiyo anigu dadka isku shuqlaan kamid ah waxay ku leeyihiin anigu baasaboor baan ka rabay waan haystaa bal waxaa taa waxaan ku iri war baasaboorka miyaan ogeyn markaad muqdisho tagto inaad ajnabi tahay oo lagu- oo aad maraydo meesha ay ajnabi ka galaan dad badanaa marka ku reeqo leh wallaahi oo aan ogeynba meelaha imaanba marka mushkilada waxaa weeye waxaa ka maqan capacitida ay ku garan lahayeen deegaanka ay uga qaybgeli lahayn hindida iyo wadamada dadka aadka awoodda u leh oo hadda hindida siingasingaa waxay kuleedahay wasiirri kuleedahay meesha xataa haddii loo tilmaamay dadkii soomaalida way islaalaadiyeenoo mar waxaad arkaydaa inay culturkii kala kulmeen dhibo oo ama ilmaha laydinka gaaleeyaa ama ilmaha saas laydinka yeelaa oo ilmihii ay galasha uga dhegan yihiin ilmihii reaction ay keenayeenoo qaar waaba caasiyeenba oo waxay dhaheen mataqaanaa meesha lagu celaa mar ase waxay noqdeen inay ku caasiyeen waalidka laakiin gaabiskaas weyn oo dadka haysta ee faham darada aysan codeyneyn guddi baa ka jira mid toonaad ka mid tahay oo odayaal soomaaliyeed ah guddigiina soo ma ahayn howshiina inaad dadka dhexgashaan hooyooyinka iyo caruurta iyo dadka maaragtay aada u sheegtaan in midnimadu ay tahay waxa keliyahoo dadka wax kula wadaagi karaan yes muddo baan wadnay arrintaas waxaan bilownay labada kun iyo saddex tobankii waxaan isku doonnay kuwa joogano ku furan communitiyaal baa jira communitiyaalku marka waa dadan mathalay soomaali laakiin service yarar qabta howlo yaray qabtaan oonwixii soomaali u badnayd u baahan tahay aada uga hooseeya ila cod mayeysana ma jiro oo meel nagala soo doono oo dowladda nagala xiriirta ma jirto kolka waxaan bilownay kambaynkaas markaan bilownay waxaa noo suura gasha kaliya inay waa isdiideen iskuma dami kara dhehen waxay sameeyeen markay dheheen waxaa laislee sid iidaha iyo san xornimada meel iskula qabta miday sameeyeen mana soo noqonin sanadkaasito dibaan u bilownay labaatanki iyo shan tobankii twenty fifteenkii iyadoo dib u bilaabatay markaa ka xoog badneeday dad badanaa soo biiray marka saddex qofoodaan ku haynay marka dambe dad badanaa soo biiray oo inay arrinta ka hadlaan oo u badan hooyoodhin iyo odayaal iyo rag cudumadiina waxaa la waday wareegyo badan wareegii koobaad wuxuu ahaa inaan ogaano bal iyagu maxay qabaan haddana waxay soo kusoo jawaabeen dadkaan soo hor dadkii baa maxkamad ka dhigay inay dhahaan dadkan communitiyaalka saasay leeyihiin ma naafacayaano oo ma ka yeeli karnaa mase waa ka gudbi karnaa wareeg labaada galna haddana adi ugu dambaystii muddo badan uga lawaday waxaa dhacday waxa la yihaaho wacyigelin xoog badan oo ah dadkii ay dareensayihin rabitaan uu jiro soomaalidu marka waxa weeye dowladda waxay ka qaataa informationka xaggee deganta telefoon iyo adareskaaga laakiin iyadu isuma ogolo wuxuu is leeyahay amaa lacagtaa magacaaga lagu qaraabanayo qofka soomaaliga marka weydiiyo adareskaaga muxuu yahay waxaa dhasha fikrad ballaarato ah soomaalidu waa isku qaraabato ninkan adiga wuxuu kaa rabaa inuu lacag kugu doonto waan garta adaa soo koobaya waxaan u imaan doonaa muqdisho iyo doorka maalgelinta soomaaliya ku leedihiin cid mitoon dadka jooga sidee bay banaanka u imaan karaan oo qofka iyagu ay rabaan ama codkooda uga xisaabtami karaan ee ee dadka soomaalida fariinta ugu wanaagsan oo diri karta maxay ahayd horta su-aashaas intaan ka jawaab waxaan ku guulaysanay markii ugu horreysay oo aan u maleeya inuu model la qaadan karayaha inaan sameyno dhallinyaro professional marka daba kicinay odayaasha waa ka gudubtay dad dhallinyarada u gudbinay inaan dhahno idinkuna inbutkiina keena waxay keeneen marka waxay dhaheen waxa yaallo oon haysana maxay yihiin maxaasaa naga maqan waxay qaateen marka mabda ah waxa maqan waa cod madaysan oo dowladdu naga soo doonto marka waxay sameeyeen urur magaciisa la yidhaaho loo baxshay edmonton somaly council edmonton council for somaly advocacy and research guddiga wacyigelinta iyo iyo cilmibaaris udoodida waa cilmibaaris ku darkaa udoodida iyo udoodida soomaalida iyo iyo research research waxu dareen waxay dhahan jaamacadaha oo dhan waxaa lagu waxaa loo keenayaa nin cadaana ama nin ajnabiya wuxuu lacag ku qaatay oo soomaali kasoo qoray soomaaliya oo kasoo aruurshay wararka maxaa dhacay annaga maxaa nagula qaadan lacag ma annagu lafteena adeegsan aqoonteena taasay ku dareen guddigaas membership dadkoo dhan soo wargeliyo hadda aada u geli waayaan waxaa guul laga dhalan wasiirka tacliinta loogu yimid oo aada ula yaabay in soomaalidu ay midoobi karto lama ahanba waan kuu sheegayanba ma wuxuu yidhi mataqaanaa soomaali waxaa ku jirta weri waddanka ku darnay carabta hilibiin ugu dambeyn luqadiinaan ku daynaa iskuulaadka soomaaliga ha laakiin u kaalmey mid waxaad u kaalmaysaa inaad noo keentiin afar kun oo petition ah si aniguna aan wasiiraan intuu qaata aan dowladu dhacsiiyo oo aad u samaysaan ololo weyn maaragtay u meelmarisaan olihii hadda waa la qoraya waa socdaa waadna awoodi karaysaa ha afkii soomaaliya lugta buwagta inta hadda ka qadi waaya buwagta inta ka gadi waa iibsha waa hayo halkan ay qaadaysaa ha waa qaadi waaya waa iibsha abukar barnaamijka haddii lagu guurto wuxuu noqona mid cajiib noqon doona insha allah soomaaliya waxaa aada ugu soo laabtay laba kun labaiyo toban saddexiyo toban qurba joog badan oo dalka dibaddiisa ka timid maalgasho way sameeyeen dadaalaa socdo doorkiina gudaha intee buu loogyay hadda wax hadda gudaha ka fikridda dhowr qofood waa jirta oo oo inta soo aada waa jira ogah laakiin ma jirto barnaamij lagu heshiiyey oo ummadaas meesha joogta ay leedaha aan uga qayb galno edmonton ahaan laakiin qof walba iskiisa isaga fikiraya wixii waxyar haysta wuu ku fikir waaya soo noqda mushkila waxay tahay laakiin ammaan darrida laga wada qaylinaya waa lagu leeyahay ma lagu aamini kara lacag dadku lacag ku aamina war say say uga badbaadayaan waxaa waxaa la qiyaasaya in in dhici karo dhib gidigoo dadka o dhan waa ka fikirayaan amniga ha miyaha banaankana wuxuu faafiyaa warar badan oo laga badbadiyay waa jiraan oo fara badan oo arkaya website kastaba wuxuu soo saarayaa war la xaqiijiyo maanta wuxuu leeyahay kaliya ya markaas waxay keentay inay da- ummadaasu ay laalaado bal ummadda soomaali awoodeeru dibadday jirtaa ogow maxaa yeele dad aan dadkan meesha jooga inta badan boqolkiiba boqol boqol sideetan ka badan waa dad masaakiin in yaroo un ganacsataa mooyaane awooddaas waa isu keensan waaye awood badan leeyihin ay loobi ugu samayn karaan wadanka soomaaliya ay dowladaha xataa influence garin karaan awooddaas waxaa calaa kulli xaal u diiyey waxaa u diiday oo kor istaagay isla cudurka halka taagan oo ah mataqaana is- isjiijiidka isjiijiidka aan waxba tirayni laakiin kelmad barnaamij midaysan oo muxuu ah ah in in in lagu fikiro oo qof loogu majiro mid mid aha waa lagu fikir waaya in bacda meelba isku soo dayo in guri laga gato waa lagu fikir waaya dhul laga gato waa lagu fikir waaya maalmaha muqdisho ay joogtay aad baad noo socotaahoo wax badan baad magaalada eh, xogteeda iyo dad badan baad dhegaysanaysay dareenka dadka rajadu intay laegta magaalada magaalada muqdisho anigu waa xastay dadka ee waxaan kamid ahaa dadka ay ku tahay xoogaa cabsi ku jirto oo soo galay meesha oo isla wanusay noqon doontaa dadku waxay isugu jiraan inayna waxba ka- ka- waxba ay ka fikiraynba halkan ee wa- qaar waa kulaha ay kuleeyahay wallaahi waxaan ka baqaynaa in arrintu xumaato oo cabsi baa jirta beryahan qaar waxay ku leeyihin wixii ka aan soo marnay wax ka badan ma jiraan marka dareenka oo hadda jira oo ah in ummaddu ay ka fikirayso arrinta hadda inayn dib nooga naqanin waa badiya Ee, arrinta soomaaliya ay ku haboon tahay inay noo socoto si nolosha loo- loo loo gaaro wanaagsan aad baad u mahadsan tahay intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu marti ku ahaa abuukar hiraabe aadan oo ka mid ah waxgaradka soomaalida ee ku nool gobolka edmonton ee kanada oo hadda jooga muqdisho intaynu kulmi doona barnaamijka lamida waa cabdulqaadir oo kayadileh sidaa iyo nabadgeli aad baad u mahadsantaha cabdiqaadir
cabdulqaadir maxamed cabdulle oo magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey barnaamijka martida mikrofoonka haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti waxaan oo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkana qodobada aad ku maqli doontaanaan idinku haya waxaa ka mid ah nin xafladdii meherkiisu gaar ahaan qaybtii faraati gelisku ay ka dhacday lix mitir oo badda gudaheeda ah qaar ka mid ayaa soo quusay nimankii duubaysay nimankii matirayay qaadiga ee isku kala meherinayey iyo macalimiintii kale ee ku shaqa lahayd badda hoosteeda ilaa toban qof baan ku dhaadhacnay intooda kalena fadeed bay dul fadhiyeen oo badday dusheeday fadhiyeen si fiicanna waa noogu dhacay de wallahi alxamdulilah
caawa qaybta jacaylka ayaynu jaanta la helaynaayo waxaa kaloo aad maqli doontaan islamarkaana qodobada aynu ku wada cawayn doonno ka mid a ubaxii hadda waa ubaxii ubaxii jacaylka
ada iga astaahisa ammaan iyo bogaad hoo iga hoo axad iyo xalaashi kelmad kastoo ay tiraahdo waxbay ka tarjumaysaa gabadha wiilku riwaayadda waxay uga jirtaa isagu reer qani ah oo taajir ah wey gabadhana islaan indhala ayaa soo korisa hooyadeeda ho ayna waa ardiya iskuul dhigata
sidoo kale waxaaan barnaamijka ka madhnaan doonin silsilad sugaaneeddii arraweelo oo haddii ay raggu hore u yidhaahdeen hablowya ayna kala guro markana haweenka ay leeyihiin arraweele hiilkeeda waannu sii wadaynaa inta uu haween jiro colaadiinnu waa habow arraweelo hiilkeed waannu sii hirgelinoo waannu sii hinjinaynaa idinkuna haraatida iyo wada huruufko hilinkaannu joognaba hiirtaanyo nagu wada barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaala guurku waxa uu ka mid yahay sunnaha nolosha iyo weliba tiirarka ugu muhiimsan ee aadamuhu uu ku taagan yahay islamarkaana uu ku tarmo waxaynaynu marka aynu ka hadlaynaa guurka bulshada soomaalida hore u naqaanay sida caadada ah meher amaba guur ka dhaca berriga islamarkaana lagu weyneeyo munaasabado amaba xaflado ay ka soo qayb galaan ehelada qaraabada iyo weliba asxaabta labada qof ee iscalmaday amaba markaasi uu guurku dhex marayo haddaba dhegaysta weligaa ma aragtayse ma maqashay meher uu faraatigeliskiisu badda gudaheeda ka dhacay waa beri cutur roob leh waxa uu ku nool yahay magaalada jabuuti waxaana dhowaan xafladda meherkiisu gaar ahaan qaybta faraatigelisku ay ka dhacday lix mitir oo badda gudaheeda ah waxaana uu waaberi iiga warramay sida ay xafladda u dhacday ugu horrayna waxa uu inoo sharaxayaa waxa ku dhaliyey inuu badda gudaheeda doorbido wallahi fikirkan wuxuu igu dhashay bishii koowaad ee sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka marka bishii koowaad ii suurtageli waayey bishii labaad ayuu suurtagalay suurtagalkaygana iyo qabaqa iyo samayskaygana na waxaa iskale nin laidhaha cabdikariim aadan xandulle direkteerka ah aadkoo kaleeb kaleeb laidhaho bulonsiga badda jibuuti ku shaqale ma meherkii bay ahayd iyo faratigeliskii mise ilaa aroos iyo waad isu wada timaadeen munaasabadda adoo aad ujeedadeeda samaynaysay faratigeliskaasun bay ahayd miya wallahi de badda hoosteeda wax kaloo lagu samayn kara ma jiro inaa lagu laisu geliyo fargal oo iyo maariyaaskii labadii kursi aragti ahaan de wax fiican bay ahayd intiina waan samaynay waan gartay marka maxaad ku dooratay inaad adigu tallaabadan samayso oo aad hawshaadi halkaa ku qabsato ilaa badda tagto wallahi sidii horeba sideedaba waxaan jecelahay badda badda ayaan aada u jecelahay baddaan xiiseeyaa bulonseegeyga talabaad saaxiibkayna markuu kaleebka uu xatmo uu yahay aniga mar horaa lai sameeyey bulonseyga mar horaa quusitaanka sameeyey ilaa sagaal mitir ilaa kow iyo toban mitir oo hoos daadicitaana kadib badii waan jeclaaday waxaan doortay inaan arooskayga xaggaa ku sameeyo waxaan u bandhigay saaxiibkeeda ay soo bandhigay oo yidhi waan samayn karaynaa ma diyaar ma tahay inaan kugu sameeyo badda hoosteeda baddaad ku samayseen waa halkee se haddaad munaasabadda noo sawrto siday u dhacday yaase ka soo qayb galay oo kula joogay wallahi saaxiibadooda aada bay badan yihiin rag iyo dumarba saaxiibo badan oo ley baa kasoo qayb galay badday mushaa la idhahday ka dhacday waxayna ka dhacday jimcihii bishii dhamaatay shan iyo tobankeedii ayuu ka dhacay galab ahaan ayaan ku sameynay halka aniga asxaabtay oo dhan marka waa beri ma labadiinna unbaa quusay oo badda hoosteeda tegey mise waxa weeyaan dhammaan asxaabtii kaloo dhanna si ay u daawadaan ee goobjoog u ahaadaan iyaguna biyaha idila soo quuseen oo waydi daawanayeen oo goobjoog bay ahaayeen wallahi ma ay soo wada quusin laakiin qaar kamid ayaa soo quusay nimantii duubaysay iminkii matiraya qaadiga ee isku kaya mehirinayey iyo macalimiintii kale ee ku shaqa lahayd badda hoosteeda ilaa toban qof baan ku dhaadhacnay intooda kalena fadeed bay dul fadhiyeen oo badday dusheeday fadhiyeen si fiicanna waa noogu dhacay de wallahi alxamdulilah waan gartay marka waa kaade qiyaasta haddaad ii sheegto badda intee in leeg qiyaas ahaan baad quusteen ood biyaha hoostooda quusteen idataa ma cabirteen ilaa lix mitir todoba mitir way noqonaysa intaan dhaadhacnay alaab maxaad qaadateen qalab maxaad diyaarsateen sidaad ugu diyaar garowdeen qalab waxaan qaadanay qalabkii badda oo kaleebka blosiga iskale qalab iyagaa diyaariyey anagoo noo xidheeya qalabka lagu dhaadhacayey diidaydii badda kadibna waxaan ka dul xidhanay wixii badda loogu talagalay waxaan ka dul xidhanay hidiya dhaqankeenii soomaalida ayaan ka dul xidhanay aniga gabadhaydii iyo baashi lagu dhaadhacayay ahaantay weynay ee naqabka ku jiray markaa sidaa baan ku dhaadhacnay faratigeliskii baad samayseen badda hoosteedaad tagteen munaasibadii iyo meherkii iyo weydiisashadii iyo dayntii dhaqanka ayadii caadiga ahayd qiyaas ahaan markaa iyaduna berrigay ka dhacday mise halkaasumaad ku koobteen may intaasi berrigay ka dhacday ee xaggan badda hoosteeda waxaa ka dhacay fargalgeliskii iyo intaad ka daawatay inaad daawatay baan malayn intaad ka daawatay intaasun baa ka dhacday badda hoosteeda laakiin si ujeed kale isweydiisigii dhaqankii waxa waxay ka dhacay wuxuu ka dhacay caadigeena adiga marka maxay macno kuu samaysay amaba dareen ahaan siday kuu noqotay inaad ka dhigto faratigeliskaagii biyaha hoosteeda wallahi anigi wax fiican bay ila tahay wax fiican bay ahayd wax fiicanna waa si fiicanna wax fiicanna waan u arkayey kadibna markii aan samaynay anagu markii hore qabaqaadinayna samaysteeda iyo daadicitaankiiba maan moodayna ma xaggaa inay gaadhayso markii dambe waxay noqotayba wax imigo wax nacambugo qofkii u horreeyey soomaali ahaa ee badda hoosteeda sameeyey ku guursaday amba reer jibuutaan noqdo amba soomaalida talaad noqdo
dadweynuhu sidaydii arkeen tusaale ahaan oo kale bulshadaad la nooshihiin dabcan dhaqan baa jiray hanaan baa jiray laysu guursan jiray inaad tallaabadan qaadaan ood san samaysaan maxaa idinkaga soo noqday dareen celin bulshadii wallahi de marka qofku wax sameeyo fikrad gooniya oo weli la jirin markuu sameeyo sideedaba horta wax badan oo dadku nin walba suu arko ayuu marka dambe uga jawaabaa laakiin intooda badan waxa ay u arkayeen wax fiican inaan sameeyey qoyskoo kale haddaynu eegno adigu qoys baad ka dhalatay inanta qoys bay ka dhalatay dee dabcan waana munaasabad dhaqan weeyaan marka laisguursanayo guurdhacayo se eed uga dhaadhiciseen ama aad u sheegteen eed aad ugu sharaxdeen se sayid kula qaateen labada qoys wallahi taasay ahayd tii nagu adkayd marka horeba walaalkay taabaa nagu yaan ka cabsinaynay tiina ilaahay noo dhijireeyey waana wala aqbalen si aan ugu aan ugu bandhignayn bay noo aqbaleen waayo ilaahay anigu garab galo bay naga idhaheen kadib markaan samaynay markii dambe dadkao dhan arkeenna waxay u arkeen inay talo fiican ay noo aqbaleen anagu usoo jeedina ay noo aqbaleen waa hagaag dhegaystayaal haddiiba baddiina xafladii meherku ay gaadheen waxaynu filnaa amaba aynu sugnaaba waxa weeye kuwo kale oo hawada sare ka dhaca mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay cawaysin wacan oo wanaagsan dabcan ubixi jacaylku way noo soo socdaay markanna haddii aynu eegno silsilad suugaaneeddii arraweel oo toddobaadkii hore intiinii dhagaysatay inoo taagnayd iyadoo mahad cumar muuse uu ku magac dheer ereygaax ahna hal abuur ku dhaqaan dalka qatar uu silsiladda ku soo biiray islamarkaana uu soo diray tix la yidhaahdo darwiishka oo uu haweenka ku leeyahay hablow hablow yayna kala gura hawl waxay rag maraysay hiif nolol ka gelisay huluuldaba ku oodee huluuldama ku oodee haddii sii bargoysay hanad iyo nindoor iyo hal abuur wax urin kara qudha kala hagaagtay ku hogay
waa hubaal inaan dhayalkaasa lagu kala gurmayne markii xaal halkaasi marayey ayaa magaalada hargeysa maanse ay ku tilmaamaysa in haweenku ay arraweelo hiilkeeda sii wadayaan ka soo dirtay nimco xasan tooxyare oo ku magac dheer nimco wadani nimcana waxay ku bilowday tixdeedii suugaanta hodanka habeenkama dhigaayo hadalkuma dhammayn karo halka aan rabaabaan anigoon habeen dhixin markaasoo hujuuma maantana hamuun baan u qabaa hubaashii maansada huraysee hal abuurku keeneen marka xiga habbooney leylada hormuudkay hambaliyo salaan baan hore kaaga soo diray halkii naga dadnaabaad heeryadii ka qaado waadigaa hirgeliye noo hay hoggaanko haybadii maqnayd iyo hibadeenni soo celi hoobiye sidaan ahay ama ahay hilaacii ama hootadii waran afartaa hig baan nidhi aan dayo hareer kale raggan dumarka hiifee haldoorkoodii diidee hilbahoodii gubayee hooyadood cadibayow hiirtaanyo ciiliyo hagardaamo joogtaa oodnala hor joogteen gabadhii ka hadashee colaaddii hagoognayd hillisee bogsiisee marna hayd hoggaankee dunidaba hagaysee ruux hagaajinayso horumarin lahayd baad habacnimo daraaddeed halkii aad lahaydeen hareertana ka dhaafteen si aan horarku uga gelin markay hiisha saartaad huriseen colaadoo hirigcii la noqoteen wilgihii haweennimo intaad hoos u celiseen hanjabteen dhammaantiin midii ugu habboonayd iyo hooyadii guud intaad keli hadoobteen ood halista goyseen hogga aad u geliseen inta uu haween jiro colaaddiinnu waa habow arraweelo hiilkeed waanu sii hirgelinoo waanu sii hinjinaynaa idinkuna haraatida iyo wada huruufko hilinkaannu joognaba hiirtaanyo nagu wada hadafkaan lahaa iyo hamigaan in badan waday meeshii hoy u noqon layd ayaa ii hirayso waxaa iman habeenkii reebilaa halhayste hooyadii la aasiyo arraweelo hoodalay haweenkuba dhammaantood howlihii ay qabatiyo siduu cadow u haaligay xusayaan hankeedii idinkuna hayaydiyo hadal aan waxtarin iyo habar baa ka dhimatiyo haayaday wataan iyo haweenkii la xerasaar marmarsiiyo hoosiis harka aad ka dhigateen meelaha ka howdhaha annaguna hayaankiyo waanu wadi hirgelintoo waxaan haybsanaynaa raggu haba yaraatee meeluu haafka kuba hayn waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington ayaad ku maqli doontaan qaybo kale oo ka mida silsiladdan markanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii ka sii qambaqaadi doonnaa waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey abwaan barre maxamed fiidow oo ku magac dheer leento waxaana uu abwaan leento qaybtan inoogu faahfaahin doonaa qaar ka mid a heesaha iyo weliba ruwaayadaha uu curiyey marka la yidhaahdo dee jacayl baynu ka soo warannay laba qof way isjecel yihiin hadiyadaha ugu qaalisan ee muuqda kuwa qarsoon baan sheegin waxyaabaha muuqdee laisguddoonsiiyey astaanta waa wax ka mida ubax heesta la yidhaahdo ubaxii jacaylka ee ay wada qaadaan axmed shaar olol iyo weliba shankaroon axmed sagal oo dee dabcan ka mid a heesaha iyadana dee dhegeysigeedu ay dadku aadka ugu raaxaystaan heestaasi iyada goormaad curisay se maxay ku timid heestaas waxay ku jirtaa riwaayad marka qofkii riwaayadda dee arkay ama qisadeeda la socday inuu looga sheekeeyo uma baahna eh waa jacaylka ayaa waxau isugu jiraa saddex nooc oo jacaylku mid dhab labadii qofba ka ah mid labadii qofba dhalanteed ka ah iyo labada mid dhab uu ka yahay midna dhalanteed ka yahay saddexdaas unbuu uqaybsamaa jacaylku haye ma ma badna marka mid dhab ka ah labada qof jacaylka uu dhabta ka yahay ereedankeeda waxyaalaha kamid a waxaa kamid ah oo heystiba ay tilmaanayso indho gacan buu ku tilmaanaya marka afka sheegayo ma dhadhamayso laakiin marka masraxa taagan tahay aada u macdahe wuxuu leeyahay indho intuu kuwiisa farta ku fiiqo iyo indho isjecel oo isla indhiyo intuu t- gabadhii teedana ku sheeqo isku aragti isku aragtiweyaan u arkayana kula tahay buu yii sooma aad iyo aad ya marka nuxurku ay ka taabanaysaa waxaa ah labada qof oo matalayo jacayl dhab labadiiba ka ah haddana barowyadii waa soo gelayso waxay leedahay intii aan ku odhan lahaa waad igaga horrayso afkaygaad ka boobtee adaa iga mudan sax waxa weeyaan iyadiina waa u makhraati furta aada iyo aad aada iyo aad
ubaxii jacaylka ada iga astaahil ammaan iyo buulgaad oo iga hor axad iyo xalaashii waalidkeeda asluubtiyo ashaxiyo hidaaha baray أحد يوحل الشيء والد كيد أسلوبتيو أشعيو إذا بري أريني ما نقطة الليلي الليلي أيان أيان يو نسيب لي orinimaad noqotaa allayli allayli ayaan ayaan iyo nasiib leey indhe iyo indheed jaceyli isku aragti weeyaan wakay wakay kula tahay inda iyo indheed jaceyli isku aragti weeyaan u arkayey u arkayey kula tahay
erey kale haddaan kaa weydiiyo heesta day dabcan iyadoo shankaroon way sii wadaysaa waxay leedahay eed keli iid xaggayga isagaa awood leh ilaa raallikaa noqoy oo dee ducay bay gelaysaa ducadaa markaynu ka nimaadno ducadaa markaynu ka nimaadno haddana waxaa jirta ereyadana farshaxanimo weyn inay ka muuqato oo kasakow ilaahay adigaa mas-uulka ah marka markay nafteeda tilmaamayso inay mas-uuliyaddii ay u dhiibayso mas-uuliyaddii nafteeda haddana ay reebaysay leedahay ilaahay dee ay u reebaysay leedahay ilaahay dee kasakow adigaa mas-uulka ah horta waxa meesha ku jiraa waxaa weye heestu oo aniga kule qofkii riwaayadda war u hayay dhadhanka hadda ay ku siinayso mid ka weyn bay heestu u siinaysaa kelmad kasta ay tiraahdo waxbay ka tarjumaysaa gabadha wiilku riwaayadda waxay uga jirtaa isagu reer qani ah oo taajir ah wey gabadhana islaan indhala ayaa soo korisa hooyadeeda o ayna waa ardayo iskuul dhigata markaasay wax ay cunaan iyo meel ay jiiftaan iyo ayagoon hayn ee haddana waxbaras ku jirta reerkaani si islaamnimo deeqsinimada iyo wanaagga iyo deris gargaarka soomaalida dhaqankeeda kamid ah awgeed ayay reerkaani reerka u saacideen oo keeneen marka meesha kulee meesha kelmad walba marka ay leedahay waxaa ku jira ninkaan imtixaanka weyn u sameeya jacaylka ku laran oo ay leedahay meesha hadda aan soo dhaafno maxay ahayd eedka li'id xaggayga isagaa awood le ilahay kaa ilaah raalli kaa noqoy ilaah raalli kaa noqoy marka waa wanaag badan uu soo sameeyey ayaa jacaylka ku laran
marka waa mahadnaq weeyaan oo jacayl keliya tawr maaha mahadnaq iyo abaalna waa jiraa iyo mahadnaq wey iyo mahadnaq yahay waa wawada socdaan waa yahay
ayaad iiga dhiganto eegmada jaleecada indhaha kuroote ayaad iiga dhiganto eegmada jaleecada indhaha kuroote orinimaadu noqotaa alaylio alayli ayaan ayaan iyo nasiib leey orinimaadu noqotaa alaylio alayli ayaan ayaan iyo nasiib leey indha iyo indhe jeceeli aragti weeyaan u arkaye u arkaye ma kula tahay indha iyo indhe jeceeli isku aragti weeyaan u arkaye u arkaye ma kula tahay
waa hagaag dhegaystayaal qaybo kale oo ka mid a waraysigan abwaana barre maxamed fiidow leento waxaaad ku dhegaysan doontaana barnaamijyadeeda soo socda guud ahaana barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo tinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonno waxaynu idkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
idkalid xaggayge isaga awooge ilaah raalli ka noqoy aqalagama iishe allayliyo allayle inaad arribax tahay aqlagama iishe allayliyo allayle inaad arribax tahay noloshaydaya sokowilaahay adiga adiga masukahe
heestaasi ay ku luqeeyaan axmed inshaar olol iyo kinsi xaji aadan dhegeystayaal waxa ay gebagabo u ahayd barnaamijkeenii caweyska washington uu inoo soo diyaariyey cabdixakiim maxamuud shirwac halka aad kala socoteenna waa v o a haatanna weli kaalimihii heesaha ayaan ku jirnay waxaan idin soo qabannay fanaanka iidlayare
gabaryahay dareentood caashaqoo dawa aan lahayn dawa aan lahayn hayu daalino gabaryahay dareentood caashaqoo dawa aan lahayn dawa aan lahayn hayu daalino dabiniyo shirqool ani haygu tagin dabiniyo shirqool ani haygu tagin haygu tagine ani ani haygu tagin dabiniyo shirqool ani haygu tagin dabiniyo shirqool ani haygu tagin haygu tagine ani darayada kalgacal adoon igu dagin daalacoo halka daydayo daydayo mid kale daydayo darayada kalgacal adoon igu dagin daalacoo halka daydayo daydayo codka fanaanka idlayare ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii fiidnimo waxaa idinla soo codsiinayay cabdi casiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada iyo soo saarista waxaa inoo joogay bashiir abiikar tan iyo kulan damba dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
gabaryahay dalxiisada daawashada dadab xeeraro dadab xeeraro nolol dayrana gabaryahay dalxiisada daawashada dadab xeeraro dadab xeeraro nolol dayrana waadaa xirmeeda macyuu ku gelin waadaa xirmeeda macyuu ku gelin yuu ku geline dhama dhamayuu ku gelin waadaa xirmeed dhamaayu ku gelin waadaa xirmeed dhamaayu ku gelin